fatahaad uu sameeyey webiga juba iyo roobabka guga oo ka da-ay qaybo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada kismaayo ayaa sababay inay biyogalaan qaar ka mid a beeraha ay kasoo go-aan dalagyada kala duwan gaar ahaan qudaarta taasi oo keentay inay gabaabsi gasho sidoo kalena qaaliyowdo qudaartii imaan jirtay magaalada kismaayo suuqyada lagu iibiyo qudaarta ee degmada kismaayo ayaa maalmihii ugu dambeeyey laga dareemayay sare u kac baahsan oo ku yimid qiimaha qudaarta waxaana waxyaabaha aadka u qaaliyoobay ka mid ah yaanyada oo suuskeeda ama biibkeeda uu marayo siddeetan kun oo shilinka dalka ah halka markii hore uu ahaa labaatan kun oo shilin iyo weliba mooska sidoo kale qaybo ka mid a qudaarta cagaaran sida kamsarta iyo koostada ayaa suuqa gabaabsi ka ah sida ay noo sheegeen dadka ka ganacsada qudradda noocyadeeda kala duwan sare u kaca ku yimid qaybaha kala gedisan ee qudaarta ayaa ah mid saameyn ku yeeshay dadka danyarta ee aan awoodin inay qudaarta ay u baahan yihiin ay ku iibsadaan qiimaha ay hadda joogto mid ka mid a dadka sida joogtada uga adeegata suuqyaraha qudaarta lagu iibiye magaalada kismaayo ayaa ka hadashay sida uu u saameeyey sare u kaca waxa ayna sheegtay in qiimaha hadda ay qudaarta ku iibsato uu yahay mid qaali ah
qudaarta qaali ay nagu noqotay bardhadii oo gadanayna shan iyo toban maxay noqotee labaatan waxaan rajaynaynaa qudaarta in noo soo raqiisto oo beeraha biyahani roobka oo uu ka baxo aan rajaynayaa
dhanka kale qaar ka mid a ganacsatada ka ganacsada dalagyada beeraha sida qudaarta ayaa ka waramay isbeddelka ku yimid qiimaha qudaarta waxa ayna dadka beeralayda ka codsadeen inay qudaarta raqiisiyaan bardho waxaa sideed iyo toban suusyahay waxaa sideetan basal waxaa kiil shan iyo toban xabad kabsar banaanka la istaaya lixdan kun way qudaar ma jirto wadanka biyaa gooye marka ay jabanta way laba doolar way marka kale waxaa lagu qaada xabad kabsar sideetan kun saameyn xuma bayaanya qaali way wax walba qaali noqdeen hadda bardho laya jaban bis moos hataa male waa go-in biyaa adduunya dhan qoor eber ka dhigay yowta maxaan beerleyd waxaan ugu darsanayna inaa ayagu qudaarta noo raqiisayaan kolay dadna rooba suga dadna biyo ku waraabsada dadka biyaha ku waraabsada inay qudaarta noo jabiyaan intaadoo ku codsanayna walaalahayga saameynta qudaarta kaalnoto waxay qeen kartaa dadka qaar hoob ay haastaan dadna qaar biyo ay haastaan marka saameynta waxaa waaye dadka kole ayaga beeralayda ayaga og kole aniga dadkii loo keenayo aan gadan hayno waaye kole wixii qaali ka dhigay iyo wixii raqiiska ka dhigana ayaga la og kole maanta aniga hadda waxaan sayr baran ku qabnaa inaa shay kastaba oo nyaanyada ka bilaabto ilaa oo qasqas ansalaatada hadda wixii koostada kole adiga qaali waaye marka inaa ayaga noo raqiisa biyo ay gale dadna biyo ma galan dad matoora u saaran dadna roob ay sugahay intaas ay kala yihiin laakiinse wixii hobada ka maxaa waaye tan koostada ko ee tan kabsarta laba hadda ilaa hadda kabsarta way qaali tahay shalay waxaa la siisanaya madahi afartan iyo shan ilaa soddon iyo shan alkala siisanaya ilaa afartan marka way qaali tahay weli hadda wixii hawada ka baxsan waxaa way koostada ansalaatida kabsarta intaasaa waxay qaali ku noqotay marka horeeto roobabkii iyo beeraha oo quraabay wadooyinkii oo xirmeen iyo beerihii oo roobab fasahaad oo biyaha ka dhacay busha waayadan dhanba waa la